kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijkeenna waxaa maanta ku soo qaadanaynaa guddiga waxbarashada ee magaalada toronto oo soo saaray talooyin ay u arkeen in lagu kubcin karo tayada waxbarashada carruurta soomaalida ee iskuullada magaalada toronto wax ka barta talooyinkan oo ka kooban saddex iyo labaatan qodob ayaa waxa ay guddoonka sare waxbarashada ku taliyeen in carruurta soomaalida ay u baahan yihiin kaalmo gaar ah si ay ugu suurto gasho inay aadaan dugsiyada sare iyo weliba jaamacadaha talooyinkan ayaa walwal ku beeray qaar ka mid ah waalidiinta soomaalida oo u arkay in go'aanadan ay sawir qaldan ka bixinayaan carruurta soomaalida oo qaar badan ay ku guulaysteen waxbarashada dugsiyada toronto dhowaan ayaa waryaheenna ibraahim xasan daandure booqasho ku tagay magaalada toronto halkaasoo mikrofoonka la dhex maray hooyooyin ka mudaharaadaya tallaabooyinka ay guddoonka waxbarashada qaadeen
maanta waxaanu isugu nimid annaga oo kasoo horjeedno brograam ay soo saareen t d s b da oo ay baasiyeen march five si uusan u dhaqangelin inaan ka hortagno kaasoo ah caruurta soomaaliyeed in laga soocayo caruurta kanadiyanka taasna waxay noogu muuqataa baadil arrin ah caruurta soomaaliyeed kama caqli yara caruuraha kale aniga markaan iska soo qaado waxaan qabaa saddex caruura gabadha iigu yar waa waa waa grade twelve fasalka galaaska labayo tobanaad bay dhigataa labada kalena iskuol waa ii dhameeyeen gabarna jaamacad bay ii dhigataa wiilna kulej ba ii dhigtaa marka aan kasoo qaado caruurta soomaaliyeed kulligood waxbarashada kuma xuma waxaan qabaa ayagu waxay leeyihiin waxaan boqol qof ayaanu fiirinay haddaba talooyinkan muranka dhaliyey maxay yihiin faa'iidase ma ugu jirtaa carruurta soomaalida ee wax ka barata iskuullada toronto su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaan hordhigay oo marti inoogu ah barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha maxamed xasan cali oo ah maamulaha guud ee dugsiga sare kisoomo oo ah dugsi gaar loo leeyahay waxaana ugu horreyn aan weydiiyey inuu sawir guud naga siiyo talooyinka ay soo saareen guddigan waxbarashada
waxyaaba ay soo saareen wallahi maaragtay waa badan yihiin ilaa iyo maaragtay dhowr iyo labaatan maaragtay exact maaragtay labaatan iyo saddex recommendation ama talooyin ayay soo jeediyeen oo aada u fara badan kuwaasoo kamid a markii laisu celceliyo si duu guud waxay u badan tahay inay leeyihin maaragtay systemkii maaragtay dhibaato badan buu ku hayaa carruurtii soomaaliyeed waa in maaragtay systemkii uu maaragtay la qabtaa ama wax ka qabtaa dhibaatooyinka hayo carruurta soomaaliyeed ee ku nool magaalada toronto programyada maaragtay kala duwan oo maaragtay loo furayo ha noqdaan ama waxay noqdaan iyo maaragtay si guud ahaan oo sheegaya talabaadna wuxuu maaragtay programka sida ay u wadeen marat task forceka uu cadeynayaa in dhibaatooyin badan uu maaragtay ay jireen kuwii marka iyo xalalkoodii halkaa maaragtay kuwada ma kuwada koobi karo halkan laakiin maaragtay kuwada qoran yahay waa gartay maxaa dhaliyey in guddi sare ay isku tagaan oo ay soo jeediyaan talooyin lagu tayeynayo waxbarashada dadka soo caruurta soomaalida ah ee ku nool magaalada toronto ma ma waxbarashada ayay dib uga dhaceen ma la sinna miya caruurta kale maxaa dhaliyay baahidan maxaa keenay saa la socotid baniyahu maaragtay arrimaha caruurta soomaaliyeed ku nool magaaladan communityna waa ka warqabaan aadana loola socdaa maaragtay dhibaatooyin fara badan ayaa haysta oo xagga waxbarashadii ha noqonto inay bogaan maaragtay waxbarashadii high schoolka ay ka qalinjabiyaan ama ha noqoto programyada ay ku jiraan wadankan maaragtay waxay kala qabaan laba stream oo qaarna maaragtay u dirayo collegeka qaarna u dirayo jaamacadihii marka inay u badan yihiin waxaa caddaatay programyada maaragtay collegeka u dirayo carruurtii maaragtay bundooyinkay ku qalinjabinayaan oo ayagana aan awood usiinayn carruurtii inay jaamacado fiican ku galaan ama programyo fiican ku galaan waxaasoo dhanna waa arrin jiro ha ka timaado mid maaragtay systemka maaragtay sababay ama ha noqoto arrin communityga maaragtay dhibaatooyin ka dhex jiro marka wax badan baa iska jiro dad annaga waxaan iska nahay reer guuraayo wax maaragtay wax fara badanaa iska jiro dadku waa baxaan waa soo laabtaan carruurtii xoogaa fasalada bay uga dhacaan markii ay soo laabtaanna maaragtay caawimaadii kaalmadii waxyaabay u baahan yihiin badanaa sidii la rabno ma la hubo marka dynamicska familygana waa ku jiraa communityga setupkeeda waa ku jiraa system problem waa ku jira marka laakiin waxaan u malaynaya arrimaha task forceka in loo sameeyey in ay maaragtay wax ka qabto ama wax ka taabto arrimaha systemic ah oo systemkii maaragtay ku hayo carruurtii maaragtay wixii maaragtay u baahan yihiin inay wax kala qabto waa gartay marka guddigan waxay soo saareen talooyin talooyinkana waalidiin qaar ayaa taageeray dadka qaar way taageereen laakiin dadka qaarna way kasoo horjeesteen marka maxaa is leedahay oo dhalin kara in dadka qaar ay kasoo horjeestaan talooyinkan wallahi horta waa la sheekaysta aniga maaragtay qof waxaan ahay dugsi shi- shaksi yar loo leeyahay oo carruur badan ilaa laba boqol iyo ka badan gacan waa ku haynaa ha noqoto tutoring haddii kale la waalidiin dhinacahana jira iyo kuwanba waa la sheekaystay si fiican tan ugu weyn oo maaragtay mar walba soo jeedayaan bay waxay tahay arrinkan waxaan maqalnay maalimihii u dambeeyey sanaduu soo socdaa la yiri horeyna maana u maqlan arrinkii waxoogaa maaragtay xagga wacyigelintiiba maaragtay ku yareed tan labaad sharaxaad waxaan uu yahay badanaa waalidiinta soomaaliyeed maaragtay kama dhaadhacsano waxa uu yahay marka inay maaragtay faahfaahin dheer oo arrinkaa laga siiyo iyo badanaa kusoo celeliyaan oo sheegaan in aynan si fiican wax mo- tan labaadna waxay isaga badan tahay eh, in qaar dad shaksiyadeedu maaragtay ay ay ku dhex jirto meeshii oo oo ka dareemay saan ka dareemay in eh, groupka wada iyo kuwa kasoo horjeeda in maaragtay aysan badanaaba ayn aysan ahayn eh, eh, sidii maaragtay la rabay en, eh, inaysan arrimihi u taaban oo umalaysid maaragtay in waxyaabo kale oo soo dhexgalay oo waa gartay bal aan kusoo dhaweeya hadda een cali maxamed oo ah ee madaxa guddiga sare ee loo xil saaray in ay tayeynta tala ka soo saaraan waxbarashada een s- dhallinyarada soomaalida ama caruurta soomaalida ee dhigta iskuullada toronto een caliyow kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maxaad maxamed cali oo su-aal ah weydiin lahayd maadaama aad tahay qof ah, khabiir ah oo arrinta nafaraha kula jiro ah maya aad baa umahadsan tahay maxamed waxaan aada ugu jeclaystay in sida uu u faahfaahiyey marka in waxaan laga hadlaya dhinaca systemiga in hab loogu talagalay in ama aa meel ka raadsatid anfacda ama aad habkaad rabtay ardaydaadu ay wax u rabeen aad u aad u jihayn karto waa hab systemiga la yihahdaa waana sida uu u cadeeyay aad baa ugu mahad celinaya sida uu u- u- u qeexay marka maxamed waxaa weydiin maxamed waxaan ku weydiin lahaa eh, masalan maadaama arday aad intaas ku tiro badan oo iskuulkaaga dhigta ay ku yimaadaan meelaha aad isleedahay ardayda waa ka liitaan oo aad aad markaad aragto ama assessment aad samayso waan garan karaa inuu arday walba ardayga kale ka duwan yahay laakiin generally ma naga siin kartaa fikrad ahaan waxyaalaha adiga laftigaagu aad dareentay oo aad isdhehe aad isdhehayso war arrinkaas iyo arrinkaas iyo arrinkaas wax qabashadiis waa wax muhiim ah arrimaha ugu waaweyn oo maaragtay een caruurta soomaaliyeed oo ii imaado halkan igu imaado aan ka dareemo waxay yihiin horta kuwa badan aad iyo aad ayay maaragtay eh, een u baahan yihiin caawimaad waxa keenana waa fara badan yihiin een ha noqoto saan horey u sheegay qaabka familiga oo u dhisan yahay oo qo- soomaaliyeed badana family waxaan nahay dad iska caruur badan een fasaladii maaragtay een ama gurigay degan yihiin maaragtay ma ahan guryo waaweyn oo sidii caruurtii marka sidaad ka dareemaysid eh, fursaday wax ku bartaan iyo waxaas kolley inay u eg tahay u badan tahay inaysan helin en- ama caawimaad waalidkii oo dad maaragtay systemkan kusoo wax aanan ahayn oo aabihiina mar maaragtay shaqeynayo oo hor iyo gadaal u ordayo waalidkii uusan u helin maaragtay fursad badan uu ku caawiyo culigii tan labaadna waxaan ahay dad iska maaragtay tabaryaro waddankan markii loo fiiriyo qarash badan ay dadkan waddankan saad aragteen qab waxa la yidhahdo tutoringka ama extra programyada kala dheer en way geliyaan marka arrinka ugu weyn haddaan ka arkaa en soomaalida waxaa kale kamid ah iyadana in dad guuraaba nahay masar ha noqoto soomaaliya ha noqoto carruurta waa celiyaan sa- laba sano kadib markii cashirkii ugu dhaafay ee dib loo soo celinaya then cunugii waxoogaa maaragtay uu ka dib waxbarashada uga hara kuwa badan waa la qabsadaan si deg deg ah laakiin kuwana maaragtay tan kaloo meeshaan ku arkaa waxay ahayd in systemka dhinaciisa en carruur badan oo aanan ka warqabin en wacyigelin fiican aan ka haysan xagga halkay u socdaan aan arkay oo anigana run ahaantii maaragtay markhaati aan ka ahay waalidiin badan oo soomaaliya oo markhaati iga noqonay aniga inaan ka caawiyo shaksi ahaan intaan u raacay iskooladii oon ku dhahay maaragtay cunugan maaragtay applied maxaad ugu darteen ayagoo reason uhayn ilaa wuu wuu buuxsamay dhahayaan marmar academic is taas keliya bay u geliyaanba maaragtay applygi oo iyadoo ah arrinkii arrin mustaqbalkii cunugii dhan saameynayso ilaa iyo jaamacadii wixii usan awood ulahaan doonin hadda waynu maaragtay arrinkaa u gaaro marka maxamed oo haddii adoo raali haddaan kugu soo noqdo in haddaad waalidiinta u faahfaahin lahayd labada extreme ee aad ka dhawaajisay haddaad si xoogaa en- en- en hoos intaa ugu soo dejisid aad waalidiinta u sharaxdo e ma mano manoo ma noo faahfaahin kartaa labadan extreme waxa ay kala yihiin iyo sida ay ku yimaadaan iyo mustaqbalka marka xoogaa haddaad si babalaarin lahayd sid waalidiinta ay u fahmaan waa kugu mahad celin lahaa Aan- marka aan la la fiirinayo maaragtay aan systemka waddankan aan weliba gobolkan ontario aan waxaa jiro programmeeda maaragtay wuxuu kala baxanahay iskuulka dhowr nooc aan marka kowdii cunuga uu kasoo baxayo grade one ilaa iyo eight waa isku program bay ku socdaan markii eight ay ka baxaan ay u socdaan high schoolkii ayaa waxaa looga buuxiyay waraaq een maaragtay foomam oo laga buuxiyo iskoolka u dambeeyay elem- een middle schoolka uu ka qalin jebinayo cunugii oo loo gudbinayo dugsiga sare marka macalinka wixii uu gudbiyo haddii waalidkii ay ogolaadaan maaragtay aa dhacayso in cunugii either la geeyo apply ama maaragtay academic apply wuxuu keenaa in maadooyin cunugii qaato maadooyinkaas oo u wado cunugii xagga college-ka ama technical eh, college-yada ama farsamada ama waxyaaba maaragtay leenka inay galaan academigana waa nooc yara hor sareeya oo badana ardayda ninkii raba inuu jaamacad galo oo horumar maarata waddankan ka gaaro ma doonaya inuu maaragtay sababtoo a badanaa collegekii qofkii markuu tago waxaa noqoto inay ku daba dheeraato waxbarashadii oo badanaa jaamacadii silsaa u aadi laakiin badanaa sharaxaada laga dhaadhiyo carruurtan waxa weeyaan collegeka iska mara dhib idin male laakiin gadaal baad ka aadi kartaan jaamacad oo maxaa u aadayaan ayagooba jaamacaddii aadi karo marka ma ogaan badanaa waalidka fara arrinkooda kuwo badan oo markaan u sheegay kadib inta baxeen dib u laabteen anau raaco waxaa jira aan kasoo saara waa mahadsantahay maxamed waxaa raba inaan su-aal kale ana kugu sii daro shukri naqalba waa macalimad oo dugsiga dhexe hoose dhigtaa iyadana aqoon diibay hoose u leedahay recommendationka waxaa noogu jira qodob saddexaad haddii aad maaqaan ina aragteen marka recommendation noocaas oo kale dhahaya ardaydoo dhan oo ha loo furo intii doonaysa inay qeybta ay ay galaan academica oo kale sida hadda ani aad ka dhawaajisanahay arday badan dhinaca kala gasho say kula tahay qodobkaas qodob laga soo horjeedi karo ma yahay faa-iida mau leeyahay bal bal wax ka dhe isagana hadday macquul tahay wallahi maaragtay sida daacadii ah qodobka waa qodob wanaagsan waana maaragtay la raacsanahay sababtoo aniga halkan waxaan ku haynaa maarata scool dugsi sare high schoola tusaale ahaan haddaan kusoo qaado waxa ii imaado arday grade eleven ah oo kuwi tobnaad fasalkii hal sanad bes u haray oo rabo markuu ogaaday in uu aysa maaragtay dib u galo jaamacaddii inuu jaamacad aado ogaa u imaanaya wuxuu leeyahy waxaan rabaa inaan qaato grade eleven ma university ah oo jaamacadda sii lagu aadayo dib markaan u fiiriyo waddankaana wuxuu rabaa course markaad qaadanaysid kuwii ka horreeyay waa inaad soo qaadato marka anigii inaan dib u fiiriyo waxa weeyaan oon ma suurtagelayso ma bixin karo waa inaan dib u laabto oo aan dhaho okay waa inaad grade nine academic maasi kasoo bilaawday ten qaadatid kadib elevenka waa kusiini karaa marka arrinkaas hadda aad sheegaysid haddii qodobka uu meesha ku jiro ooqoobsadexaadqofkiotionkaa leeyihiin waa aad iyo aad waana soo dhaweynaya bal aan soo geliyo shukri shukri ma maqlaysaa si fiican maxaa weydiin lahayd maxamed xasan cali oo su-aal ah oo ku saabsan tala tala jeedintan ee guddiga sare ee waxbarashada ay soo saareen walaashay maxamed waa salaamay marka hore su-aasha raba inaan weydiiye waxa weeyaan waxaan arkay ciyaal waxaan kasoo qaadaa iskuolka nala joogay somehow dhibaato yar ka dhacday marka ilmihii waxaa loo wareejiyey private schoolska marka hadhow ilmihii waxaa dhacay maaragta in dhowr sano inaga maqnaayeen kadib ay noogu soo laabteen ilmihii marka waxay la yimaadeen riporcar oo cajaayib oo wada ee miiran ah hadhow anagiina waxaan ka qaadnay waxa la dhaho diagnostic assessment oo we use different measurement oo oo assessment ah waxaan aragnay ilmihii eega lagu sheegaayo oo wata ama ama c ama d in different areas marka ma fahmin measurementga ay isticmaalaan in resourceka isticmaalaan baan rabay inaan ogaado maxaa yeelay markaa fiiriso ilmo a wata oo markaad kusoo laabtaan maart a wata oo haddana maaragta marka imtixaan dib uga qaado aan eegi haysanin marka su-aal badan baa isweydiinaysaa ma garantay marka hadduu walaalkay su-aasha iga jawaabi karo waa jeclaan lahaa annaga qaabka iskoolada laba qeyb bay kala yihiin qeybta dugsiga hoose wasaaradda waxbarashada inspection kuma samayso oo inta galaan assessmentiga ama qaabka imtixaanada u qaadaan kama fiiriyaan attendancyga ma fiiriyaan waxa un ay siiyaan waxa la yihahdo b s i d oo ah school lumberka lagu intaan waxaana ka fiiriyaan in shan cunug joogto hadday shan cunug joogto lumberka waa siiyaan laakiin qaybta secondary school aan annaga secondary schoolkana markaa wasaaradda waxbarashada aada ayay maaragtay u sameysaa waxa loo yihahdo inspection sanadkii mar ama laba mar si ay u ogaadaan quality oo maaragtay ama ama tayada wax meesha ka baxayo qaybta assessment evaluationka waa big documentiga la yihahdo growing success maaqan inaad taqaanid ayaa aad maaragtay noogala baahan yahay qayb walbo cunugii waa inaa afar meel aana ka qaadno imtixaanadoodii assessment of learning for learning as learning waxa loogu yaqaano luqada oo ah inta qaybood ay doonayaan wasaaradda marka haddii ay jiraan marka iskoola ama ama maaragtay private schools oo maaragtay ardaydii e siinaya haddana waxyaabahaas dhibaatay noqonaysaa mustaqbalkii waayo lagooyay unoqonaysaa cunugii haddii inta e e la siiyo kor markuu aadana soo noqdo dhibay noqonaysaa haddii ay jiraanna maaragtay waxyaabahaas oo kale waxaa fiican in la weydiiyo reportka meeshuu ka yimaaday oo su-aashaas toos ahaan iyaga maaragtay weydiisid way fiican lahay waa gartay maxamedow soomaalida waalidiinta qaar ee toronto ayaa waxay u arkaan in tani ay tahay faquuqid ama midab kala sooc ama ardayda soomaalida in loo arkay inay yihiin arday aanan waxba baran karin oo ka hooseeya ardayda kale ee galaas kula jiraan wararkaas maxaa ka jira macnaa waxay leeyihiin waxa taladan loo soo saaray waxay tusinaysaa in ardaydeena ay liidato su-aashaas niyo haddaan ka jawaabo arrinka maaragtay oo loo qabanayo task forcekan ay wadaan iyo maaragtay haddii wixii guud wacyigelin ama aqoon guud oo toosa haddii laga hadlo horey waa u dhacday communitiga ugu horeysay oo maaragtay task force lagu bilaabo soomaali maahan communitiga kalea ka horreeyey systemka badanaa maaragtay horey usoo maray baaritaan badan waa lagu sameeyey kolley wixii faa'iida iyo khasaare uu leeyahay dad badanna waa ogyihiin communitigaasna ilaa hadda maaragtay centera u furanaa jiro oo community portugiiska oo kale tusaale ahaan haddaan kuusoo qaado meela ay furteen oo maaragtay oo dad soomaali ah tagaan garanaya oo ka faa'iidaysto maaragtay inta aniga maanta privatyada imaadaan markuu qaali ku noqdo lambarkooda iyo kaarkooda aan sii waa jiraan ondo haddii maaragtay privatekii toban cunug uu leeyahay ama sideed cunug u hayo wixii dhan marka ma awoodi karo waa inuu maalin ama hal maalin wax saas inta siinaan dana maalmaha kale qaybtaa waad maaragtay aadi kartaan marka xagga haddii la dhaho midabta koor iyo waxyaabay keenaysaa tusaale ahaan haddaan kuusoo qaado sidii toos ah hadda waaa waxaa jira scool oo loo yaqaano afrocentric ahana oo macnaha dadka afrikaanka keliya hadda ka hore oo aad iyo aad arrin aad u weynaayo ahaayo ka daran arrinka soomaalida ilan soomaalida iskooladii caadiga weli aadayn hadeerta oo dad badan kasoo rejistoonaya aad ma shaqeynayo arrinkaas hadda midabta koorkii kow dib loo soo bilaabay haddii loo fiiriyo intaanaan qaldanayn dib loo fiiriyo maanta jaraa-idkan waa ka fiirin kartaa meel kasto ischoolkaas wuxuu noqday maaragtay iskool iskoolada kan ugu fiican buu noqday hadda saa umalaya toronto lai sheegay waa gartay ugu dambeyntii shukri waxaad tahay maclimad waxaad dhigtaa ischool dugsi hoose waad la socotaa guulaha ay ardayda soomaalida keenaan waad la socotaa dhibaatooyinka ama meelaha ay ka jilicsan yihiin bal adigoo maxamedna su-aal weydiinayo marna noogu kordhinayo bal ra'yigii adi aad ka qabto in ardayda soomaalida ay tahay waktiga saxda ahaa ee la tayeen lahaa ee micnaha kor loo qaadi lahaa waxbarashadooda hadday liidato iyo kuwa aanan u baahnayn in waxbarashadooda kor loo qaado ma jiraan barnaamijyo kale oo ay ka faa'iidaysan karaan horta horta sababta waxaa dhan loo sameeyo waxaa kamid waxaa keena waxa weyaan drop out oo very high ah maha only keliya markii high schoolka ay u dhowyiin ay gaaraan infact dhibka wuxuu ka bilowdaa elementary levels buu ka bilowdaa maxaa yeelay elementary levelka markii maaragta ay ka fallback ay sameeyaan gaabka badanaa wuu daba socdaa way adag tahay sida gaabka loo close gareeyo for innocence waxaa kasoo qaadaa haddii ilmihii ma aragtayo four years academically behind uu yahay xoogaa aad bay u adag tahay afartaas sano maaragta in in la close gareeyo gaabkaasi marka ilmihii overall deficitkaa qaba baa waxaa dhacda inay high school aadaan taa markaa hadhow high schoolkiiba kusii adkaanaysaa taa waxaa sababayso more drop out inay dhacaan ma fahamtay marka i know walaalkay wuxuu igu dhahay hadda ka hor hadaayo markaan la hadlayay inuusan elementaryga uusan maaragta uu shaqo badan uusan ku lahayn laakiin uu la diilgareeyo high school levelska marka su-aalaha aan rabo inaan weydiin waa more wax ku base garaysan elementaryga marka laakiin waxaan rabaa inaan waalidiinta usoo jeediyo dardaaran oo kamid ah in maaragta ilmahoodii early stageka maaragta oo markaan kuleeyahay early stage waxaan ka wadaa primary levelska waxaan rabaa inay ilmahoodii la ordaan ee la dadaalaan iyaysan sugin junior iyo intermediate iyo high school primary levelska waa waa very crucial weeyaan waxa weeyaan ciyaalkii waa markuu literacyga baran lahaa oo numercyga baran lahaa wax walba u baran lahaa ma fahamta oo phonicsga baran lahaa resource badan baa markaa maaragta access ay u leeyihiin aysan u lahaan doonin markay gaaraan juniorka ama intermediateka especially from uh, kindergarten to, uh, to grade threega waa gradada aad u maaragta uu uu maaragta importantku u yahay weli waxaan rahnaa anaga ilmaha de marba grade threega ee baska ka dhacaan bis waa baska ma dib dambe uma soo qaban karaan waa garta shukri ugu dambeyntii maxamed caliyow maxay kula tahay in haatan la sameeyo marka ay timaado tayeynta ardayda ee soomaalida ee iskuullada toronto mustaqbalka dhowna ma laga yaabaa in go-aamadan lasoo saaray ama ra'yiyadan lasoo jeediyey ee guddigan ay soo saareen in uu markuu hirgalo caawin doono caruurta yar ee soomaalida ee waxbaranayso
su-aal fiican weeyaan sababta waxay noqonaysaa maaragtay in arrimahaas sida aan horey u sheegay in ay jiraan wax fara badan oo dhinaca community-ga ka imaanaya oo xalkooda haddii la keeni waayo uusan systemkiisa uusan shaqeynin tusaale ahaan waxaa kamid ah in familiyadii maaragtay ay guuraan laba sano saddex sano maqnaadaan sida hadda ay sheegtay shugri horey in maaragtay cunugii isagooba grade one a la kaxeeyo la keenay isagoo shanaad ama maaragtay lixaad fasalka ah haddana intii maaragtay udhexaysay dugsiba soo dhiganay qur-aan buu ku jiray laakiin xaggii iskoolkii iyo wixii maaragtay aysan waxba kasoo qaban marka cunugeen uu dib usoo laabto taa marka waxay keenaysaa dib u dhac fara badan tan labaad marka arrinkan uu maaragtay t d s b gana waxa uun shaqeynaya keliya haddii communitygii sidii la rabay oo systemkii in loo raaco oo maaragtay laakiin guud ahaan maaragtay waxaan umalaynaya waxay recommendation ah in ay aada u wanaagsan yihiin dhinaca kale waktiyadii lagu qaatay oo recommendationkii iyo goortii dadkii uu soo gaaray waa dambeeyey wakti dambe uu ahaa sharaxaad fara badan dadkii ma ogaan kamana warqabaan marka arrinka dadka foos waxaan dhihi lahaa maaragtay inay dadku gaaraan oo ka dhaadhiyaan wixii maaragtay oo meesha intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan uga hadlaynay talooyin ka soo baxay guddoonka sare ee waxbarashada toronto oo sida ay sheegeen lagu tayaynayo waxbarashada carruurta soomaalida tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo